habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha abril waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o e somaali dot com caawanaha idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah hay-adda i c r c oo kaalmo gaarsiisay ilaa iyo lixdan kun oo qof oo abaaruhu ay saameeyeen waxaanu aad noogu muuqatay baahida ugu weyna jira inay tahay biilaan talabaadna inay tahay cunno marka si aan isku dhac badanahay aysan u dhicin hay-ado badan baa waxay ka waxay ka ku jawaabeen inay biyo bixiyaan annagu waxaanu qorshaysannay inaan dad dad ilaa lixdan kun oo qof aanu cunno siino
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qodobada ka soo baxay shirkii madasha qaranka afar sano ayaa calaamad su-aal maqaamka ee sharciga konstitutionka qabyada ah oo aan maxkamadda sare la dhisin oo aan magaaladii muqdisho ee lagu noolaay annaguma waxaan nahay warshad wax soo saarta ee u shaqaysa dowladda dhexe hadday dhicayso waa nasiib darro waxay noqonaysaa midda hadda si saaxiibada ay sheegeen dad kale inay soo farageliyaan aan isu tanaasulno qodobada ka soo baxay madasha wax la qaadan kara ayay u badan yihiin waraanuqadaana waxaa anugu ah raba laysiin waan goosanayaa marka labay toban milyan cidna ka yeeli mayso ayaan saddex iyo afar iyo shan cala samaysanaynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese warkii caalamka
musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ee kala ah mudanaha ka tirsan aqalka seneetka berni sanders ee laga soo doorto gobolka vermont iyo xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa xalay doodi ku dhex martay magaalada new york ka hor inta aanay gobolkaasi toddobaadka soo socda ka dhicin tartanka hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga labada mas-uul ayaa hadallo adag isku weydaarsaday doodii xalay taas oo uu midba midka kale su'aalo ku weydiinayay sanders oo dhowaan sheegay in clinton aanay u qalmin in ay madaxweyne noqoto ayaa sheegay in hillary clinton ay leedahay khibrad ay ku qaban karto madaxtinimada maraykanka balse waxa uu su-aala ka keenay sida ay wax u qiimayso hillary clinton ayaa ku eedeysay berni sanders inuu wado olole uu iyada been kaga sheegayo waxaanay caddaysay dadka reer new york in ay laba goor iyada u soo doorteen senaatar ahaan madaxweyne obamana uu u magacaabay in ay noqoto xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka xogayaha gaashaandhigga maraykanka ash carter ayaa haatan booqanaya markab kuwa dagaalkaha uu leeyahay maraykanka oo ku sugan badda koofureed ee shiinaha isagoo carabka ku adkeyn doona ballanqaadka maraykanka ee ammaanka mandiqadda iyadoo muran uu u dhexeeya shiinaha iyo dalal dhowra oo ay daris yihiin booqashada carter oo markabka diyaaradaha xambaare ee u s s c stenis oo ku sugan ama ku safraya badda koofureed ee shiinaha ayaa imaaneysa kadib markii ciidamada badda ay ka qayb galeen xaflado lagu soo gabagabeynayay dholotus military oo ay wadajir u sameynayeen maraykanka iyo filibiin carter ayaa sheegay howlahani sida dhoolotuska military ee maraykanka iyo filibiin ee lasoo gabagabeeyey inay muhim u yihiin ilaalinta ammaanka gobolka carter waxa uu shaaca ka qaaday khamiistii shalay ahayd in maraykanka uu kordhinayo joogitaankiisa gobolka kuriyada waqooyi ayaa maanta ku guul daraysatay in ay tijaabiso gantaal nuuca ridada dhexe ah waxaanay dadka siyaasadda falanqeeya sheegayaan in aanay taasi ay ka dhigaynin wejigabax soo food saaray awoodda milatari ee dalkaasi hase ahaatee ay qayb ka tahay xilliyada lagu howlan yahay horumarinta hubka waxgumaada waxaa jira walaacisa soo taraya oo la xidhiidha awoodda gantaalada nukliyerka xambaara ee kuuriyada waqooyi xilli uu dalkaasi hanjabaadyo kala duwan u soo jeedinayo dalalka jaarka la ah ee sida kuuriyada koonfureed jabaan iyo weliba xataa dalkan maraykanka gantaalka tijaabadiisu guuldaraysatay ayaa ah gantaal aanay kuuriyada waqooyi horey u tijaabinin oo ah nuuca ridada dhexe ee loo yaqaano blastic misael koox arrintaasi dusha kala socota ayaa iyadu sheegaysa in tijaabadani ay ku soo aaday maalintii uu dhashay kim il sung oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee kuuriyada waqooyi islamarkaana awow u ah wiilka da'da yar ee haatan xukuma kuuriyada waqooyi kim jong un maxkamadda sare ayaa isniinta soo socota waxay u ballansan yihiin inay dhegaystaan qodobo muhim u ah arrimaha soo galootiga ee dalkan maraykanka taasoo raad guraysa amarkii madaxweyne obama ee ahayd in dib loo dhigo dib u celinta ku dhowaad shan milyan oo soo galooti sharci darro ah arrintan dacwadda oo loogu magac daray u s versus texas ayaa waxa ay la xiriirtaa laba hindise oo kale ah kan ku saabsan soo galootiga waddan ka yimaada iyaga oo caruura iyo waalidiinta caruurtoodu ay maraykanka yihiin taasoo u ogolaanaysa soo galootiga in ay si sharci ah u shaqaystaan muddo laba sano ah kadibna loo cusboonaysiiyo sharcigaasi ayaa ka hor istaagaya caruurta soo galootiga ah in la masaafuriyo waa caruurta soo galay dalkan maraykanka iyagoo caruura haddiiba dalkan lagu keeno si sharci ah iyagoo caruura sidoo kalena waxa uu sharcigani ka hor istaagayaa waalidiinta dhale caruurta maraykanka ah iyo kuwa deganaanshiyaha haysta ee dalkan muddada joogay in iyana dib loo celiyo
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i c r c iyo ururka bisha cas ee soomaaliyeed ayaa sheegay in ay deeq gaadhsiiyeen ilaa iyo lixdan kun oo qof oo waxyeella ka soo gaadheen abaaraha ku dhuftay gobollada qaarkood war qoraalah oo kasoo baxay hay-addaasi ayaa lagu sheegay in deeqda la bixiyay ay isugu jirto bariis digir saliid iyo weliba cunooyin kale waxaanay sheegeen in cuntada qaybinteedu ay bilaabatay toddobaad ka hor haddaba caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa faahfaahinta gargaarkani ka waraysatay cabdifataax fandhaal oo ah madaxa hay-adda i c r c xafiiska garoowe
deeqdan raashinka u badan oo hadda aan gaarsiin dadkii abaaruhu ay saameeyeen ilaa iyo hadda afar gobol oo aan ka qaybinay ilaa lixdan kun oo qof baan waxaanu siinay raashin iskugu jira bris digir saliidda cunada lagu karsado iyo boorish nafaqaysan dadkii abaaruhu ay saameeyeen oo ku nool gobolka sool sanaag bari iyo nugaal waa garta marka deeqdaasi xaggee ka timid deeqdaas waxaa bixisay hay-adda guddiga caalamiga ah ee laanqeybta cas oo loo yaqaano i c r c baa waxay ahayd ka jawaabida ka jawaabayso dadka abaartu ay saamaysay oo gobodan ku nool weliba intii abaarta ugu darnayd oo abaarta laba waxay ku timi barnaamijka elino oo midna uu ahaa barnaamij duufaano iyo roob oo dhan koonfurta soomaaliya u badnaa iyo goboda laisku yidhaahdo goboladaan ka hadlayo sool iyo sanaag iyo bari iyo nugaal oo ay ugu timi hab abaar oo kaleeta oo waxa weeye xoolihii iyo dadkii waxa weye saamaysay noloshoodii abaartaasu taasoo waxay iskugu jidaa biyo la-aan deegaanada o dhan ka dhacday xoolihii waxa weeye conditionskoodii iyo siday ahaayeen waxay hoos u dhacay iyo qiimahooda hoos u dhacay dadkii reer miyiga ahaa iyo dadkii ku noolaa tuulooyinka oo iyaguna ku xeersanaa bahalka noloshooda ay ku xe maaragtay ay saamayntay ku lahay reer miyiga oo waxa weye aada maarata u saamaysay marka annagoo qiimeyn soo dirnay bishii labaad ee sanadkan two thousand sixteen de waxaanu qorshaysanay insha allah inaanu lixdan kun oo qof oo reer miyi iyo dadka tuulooyinka degan oo deegaanada ku nool ilaa iyo toddobaatan iyo sagaal goobood oo afartaa gobol ka mid inaanu gaarsiino raashin bil ah waan ugu talagalaynay inta roobku imaanayo because roobka waxaan rajaynaynaa bisha haddaynu ku jirno afraad oo april ilaa iyo june oo guga hadda bilaabanayo inaanu maarata kaga jawaabno ayado kaloo badanna wa ka jawaabayeen laakiin annaga waxaanu kaga jawaabnay inaanu siino cunnada nooca isugu jira waxaad markaa cabdi fatax iiga warantaa lixdankan kun ee qof ee raashiinka aad siiseen ma tiro koob aad ku salayseen oo dadka halkaa jooga miya tirada ahaa mise waa inta ay hay-adda u kari kartay in ay wax gaarsiiso wal tirada dadka ay saamaysay abaartu aada bay u badan tahay hay-adaha iyo maamulada deegaanka ka taliya adugu waxay ku qiyaaseen ilaayo dad ka badan laba boqol oo kun oo oo qof ama qoys qolaba si o dhegeysaa laakiin annago kayd ahaan annago aan cidna maarata xogteeda aan isticmaalin waxaanu subinay qiimeyn aan ku marayno deegaanada oo dhan afartaa gobol aan kuu sheegayo gobolka sool oo aanu ka tagnay taleex iyo xudun oo ahaa meelihii abaarta aadka u saamaysay iyo gobolka sanaag oo dhammaanta abaarta uga saamaysay weliba meelaha qaarkood ilaa iyo saddex sano koob uusan ka degin ka- ka dayin sida degmada baran oo kaleeto iyo gobolka bar bari hadda qaybtan iyo karkaar iyo bariga gobolka nugaal qiimeyntaan soo qi- soo qiimeynay kadib waxaanu qorshaysana halkaan kaga jawaabi lahayn Eh, waxaanu aada noogu muuqatay baahida ugu weyna jira inay tahay biilaan talabaadna inay tahay cunno marka si aan isku dhac badanahay aysan u dhicin hay-ado badan baa waxay ka waxay ka ku jawaabeen inay biyo bixiyaan annagu waxaanu qorshaysanay inaanu dad dad ilaa lixdan kun oo qof aanu cunno siino waxaanu nahay hayadda keliya oo cunno bixisay way jiraan kuwo kale oo hab lacag wax ku bixinayo laakiin lixdaa kun oo qof waa dad aan soo qornay magacyadu noo qoran yihiin aan meelahooda ugu tagnay waxaad dhinaca kale ka warantaa n raashin baad hadda siiseen qoysas intaa la eg marka bal raashinkan waxa uu ka tari karo baahida markaa dadka haysa dadkii way ceertoobeen xoolihii baa ka leeday n dad bay gaajadu si daran u saamaysay marka lixdankaa kun ee qoysi hadda raashinka aad siiseen ma yahay raashin meel gaarsiin kara dadkani Een, ha dabcan waa raashin gaarsiin kara waa bil baan ugu talagalnay inta roobku ka imaanayo in dadku ay sii quutaan Eh, baahida hadda ugu weyn sidaan kuu sheegay een, cuna la-aan baa jidha een, biyooyinkaasay ugu wen yihiin marka raashinkaani een, dadka wuxuu ka caawinaya waxa weeye inay noolaadaan oo dadku aysan gaajo u dhiman nafaqadara xun baa jidha oo dadku waxa weye waa ra- sidaan kuu sheegay m- mashaalidoo kaleeto ama boorasha kaleeto waa mid nafaqaysan oo dadka waxa weye aadki aadka maanta u liita sida dumarka iyo ciyaalka shanta sano ka yar ay wax wan wax weyn ay ka tarayso noloshooda dadkao dhanna de maaha waa inta anaga tabartayda ahay wey marka runtii waxaan rajeynaynaa inay wax weyn u qaban doonto een, xoolihiina waxa weeye qiimahooda hoos buu dhacay oo dadku een, waxa weye ninka maanta neef haysta suuqa waxa weeye een, laga iibsan maayo oo hoos buu dhacay iyo iyadoo aysan jirin waxa weye cid iibsanaysa marka raashinku wuxuu ka caawinayaa qoysaskan lixdan kun oo lixdan kun oo qoy- qof ah in ay lacagta haystaan ama waxa yar ay haystaan ay biyo u isticmaalaan iyo wixii kaleeto oo maaragtay daruuriga biniaadanka u ah
dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa cabdifataax fandhaal oo ah madaxa hay-adda i c r c xafiiska garoowe oo uu warramayay wariyaha yagax caashe ibraahim aadan caashe cuud
halkaad nagala socotaana waa v o a washington sheekh khaliif xasan gudaal oo ka mid ahaa odayaashii aasaasay golaha guurtida ee somalilan kana tirsanaa xildhibaanada golahaasi ayaa maanta lagu aasay magaalada hargeysa sheeqa oo door ku lahaa dibudhiskii iyo nabadaynta somalilan ayaa waxaa aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa somalilan waxaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye oo aaska ka qayb galay aaska marxuum sheekh khaliif xasan gudaal ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa oo horkacayay madaxweyne silaanyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka culimaauddiin aqoon-yahan iyo madax dhaqameed mas-uuliyiintan ayaa waxay ka warbixiyeen aqoonta ay u lahaayeen marxuum sheekh khaliif xasan gudaal iyo sidoo kale doorkii mugga lahaa ee uu ku lahaa aasaaska golaha guurtida iyo geedi socodka nabadaynta dalka madaxweyne axmed maxamed siilaanyo oo ka qayb galay aaska ayaa tacsuo diray guud ahaan ummadda iyo sidoo kale qoyskii marxuumka guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay aqoontii ay u lahaayeen sheekh khaliif xasan gudaal ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sheekh khaliifa cimrigiisa wuxuu cagacagaynayaa boqolka ilaa siddeed sagaashan meelahaasuu cagacagaynayaa wuxuu ka bilaabay aqoonta herer oo ummadaha isagoo dhowr toojira tegey dabeetana uu labaatan sanayn eerad ku maqnaa uu fanniga cilmiga islaamka ah oo dhan intooda badan ka soo bartay nooc kasta ay tahay dabeetana wuxuu noqday culimmada waaweyn ee qa- dalgeyga soomaalida wax ka dhiga tafsiir ka akhriya dad badan waxbara kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii wuxuu ahaa odayaashii iyo waxgaradkii loo diray mingista hayle maryam markii slemta wadahadalladu riila galayay ilaa maalintaana wuxuu ahaa guurti dib u heshiisiin uu ka maqnaana ma jirin marka la wadahadalka gelaya dadka sida loo nabadsiiyo arrinta la yidhaha negotiationka ama dadka dhexdhexaadintooda ama khilaaf xalinta ayuu u lahaa mawhibo gaara oo aan looga maarmi jirin guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaa isna marxuumka waxa uu ku sifeeyey nin weyn oo qaran buu ahaa halgan buu lahaa adeeg bulsho iyo mid siyaasadeed iyo mid dhismaba wuu lahaa waxaan filayaa intii uu shaqaystay baa ku filan dee ilaahay hor naxariisto nin weyn baa inaga tegey yaa sawirkeeda aan ka yeelan wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi ayaa isna ka hadlay marxuumka iyo aqoontii uu lahaa waxaanu sheegay in marxuumku ka mid ahaa aasaasayaashii golaha guurtida intii raggii guurtiga somalilan seeska u dhigay buu ahaa isagaiyo sheekh ibraahim xaaji cabdiwaraabe raggaas farkutiriska isagii xaaji cabdiwaraabe maanta ka nool yihiin iyo maxamed ow axmed ayay ka mid ahaayeen waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xaaji cabdikariim xuseen cabdiwaraabe oo ka mid ah odayaasha somalilan musharax xisbiga ucid jamaal cali xuseen sheekh aadan maxamuud xiire aadan siiro iyo haldoor kale waxaanay dhammaantood xuseen in sheekh khaliif habdhaqankiisu ahaa astaan nabadeed iyo midnimo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a haatana kusoo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad qaybtiisii koowaad ku dhagaysateen idaacaddii galabnimo barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay heshiiska dhowaan la gaadhay ee qaabka ay doorashada uga dhacayso soomaaliya sannadkan waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga axmed xasan colad
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaadda gebi ahaan waxaan ku eegi doonnaa shirkii madasha wadatashiga oo toddobaadkan ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho kaas oo u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka yimid dhinaca puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana laga soo saaray qodobo dhowra kadib markii dhowr maalmood ay u fadhiyeen shirkaasi haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi wadatashiga madasha ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaan ku jexjeexi doonaa barnaamijkan faaqidaada toddobaadka waxaana igala qaybgelaya xildhibaan cabdi barre yuusuf xildhibaan yacquub cali maxamed guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab maxamuud geedi owhilowli oo ah siyaasi soomaaliyeed horena uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya iyo sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii kumeelgaarka ahaa waxaana ugu horreyn aan su'aalay shirkii madasha ee wadatashiga go'aanadii ka soo baxay sida ay u dareemeen ama ay u arkeen waxaana su-aasha hore aan u bandhigay xildhibaan cabdi barre yuusuf horta waxa wax la dhaliili karaa waxaa hadda soo baxay waxaa weye waa communicee waa tala soo jeedin ay soo jeediyeen mas-uuliyiintii dalka markaas ugu sarreysay iyo beesha caalamka oo aragtay xal sidaan u aragtay xalku marka wax qofku markuu wax walba gaaro waxaa fiican sida sharcigu yahay oo cid walba og tahay baarlamaanka in la horkeenayo waataan lahay yaan laga hor dhicno maaragtay mucaaradnimo iyo magacyada yaan la muujine horta bal baarlamaanka waqtigeeda hala gaarsiiyo waa ogahay halkan dadka anu waa ka warqabaa wax badan qodobo badan baa shacabka anu ku dhex jira aada u diidan yihiin marka wax kastoo ay diidan yihiin waxaa la rabaa inay falanqeeyaan oo wax ka bedel ku sameeyaan wax muxuaha wax kadarasa ku sameeyaan waa baarlamaankii ma aha wixii hadda ay soo saareen mas-uuliyiintu soo saareen in la leeyahay sida duudub ha lagu qaato marka wixii baarlamaankii hor imaanaya midda kaleeto waxaan rabaa inaan dadka u muujiyo soo kama sii darnaadeen haddii inta puntland sidii doorka hore intay halkaa istaagto tiraahdo wax four point five ku dheganaato ay ku dheganaato muxuu ahaa degmo maamuladii kale ay ku dheganaadaan muxuu ahaa degmo ay degmo ay ku dheganaadaan afar dhibic shan ku dheganaadaan oo la kala taagnaado taasu waxay ahaan lahayd soomaali ay kala tagtay marka anigu waxaan qabaa halkan maadaama puntland iyadoo ilaa hadda aan raalli ka ahayn haddana waxay wax walba ugu tanaasushay midnimadii soomaaliya sidii lagu heli lahaa marka qodobadan lasoo saaray hadday qayb ka yihiin ayagu keligood ma soo saarin oo wax puntland soo saartay maahan maamuladii o dhan iyo maxaaha mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa isla gaari isku raacay ayadii marka waxaa la rabaa hab kaloo farmaysaneed in la waxeeyo waxyaabaha anugu runtii aan qodob anugu runtii aan aada u diidanay aqalkan saro aad weydiisa waxaa yihi aqalkan saro maaragtay leeyahay gobolada iyo mxuaha maamuladiiha soo xusheen taas iyo midan kaleo qodobkan kaloo ah isinka ha lagu xoojiyo kontor ha lagu xoojiyo anigu midaas waa waxyaabaha kule baarlamaanka u taalo baarlamaanka soo saarahayo waa run oo caqabad badan baa ka imaan doonta maaragtay maxaa yeelay reerkii maanta toban xildhibaan leh waxaa laga rabaa muxuaha shan boqol ergaa laga rabaa waxyaabaha u baahan baarlamaanku inuu saxo oo bay u baahantaa marka waxaan rabaa waxyaabaha hadda lasoo saaray warmurteedka lasoo saaray qof walba khalad ha u arko qof walba si gaar ha u tilmaamo waxaan qabaa baarlamaanka in loo daayo oo baarlamaanka laga warsugo baarlamaanku shacabkii soomaalidu matalaa wixii baarlamaanku go-aanada kasoo saaro oo lagu soo waxeeyana shacabka soomaaliyeed inuu taageero kulley baarlamaanka soomaaliyeed ma filahayo waxaan shacabka soomaaliyeed u cuntamin ama dhibaateeyo inuusan u magaciisoobin arrimahan kaloo muxuu ahaa guddoomiye jawaari ee ka shirqamisay gobolka banaadirna waa arrin ayana soo socoto lagama tegin waqtigeeday leedahay waqti fiican baa inoo haray waana imaanaysa waxaan aaminsanaa wax walba sida ugu fiican inay ku dhammaanayso marka yeenaan wax walba mucaaradnimo ku samaynin aynu wadada wanaagsan ku qaadno aynu sugno go-aanka baarlamaanka aynu sugno la horgeyn doono aynu sugno maamulada iyo mas-uuliyiintaas kalena haddaynu maalin kasta wixii lasoo saaro mucaaradnaan aynu si kale farta ugu fiiqno dowladnimad dowladnimadana khatar gelaysa caalamku wuxuu noo arkaya dad aan dowlad rabin dad aan kala dambeyn rabin dad aan nidaam rabin baa caalamku noo arkaya marka waxaa fiican aynu maanta soomaaliya dowladnimay u baahan tahay dowladnimo dowlad xun bay dhaan tahay aanu bal hal wada isugu nimaadno wuxuuna maanta isla shan qaadno oo waddo wanaagsan aan isu keenno su-aashaas sakriya aan u bandhigaya in general horta waxa weeye soomaali walaalkay cabdibare waa mahadsan yahay si fiican buu u dhigay soomaaliya horta ma wada jirto gobolladii koofureed oo talyaanigu gumaysan jiray weeye waxa waxaan isku haystaa waxaad moodaa in gobolladii waqooyi oo dalka ka mid ahaa in faraha laga qaaday la fasaxay aan laga hadlaynin labada kun iyo toddobiyo tobankay doorasho galahayaan nin qabiil afar iyo bar kusoo baxay iyo nin doorasho kusoo baxay horta balse isu soo fariisanayaan arrintaas waxa weeye in hoosta laga xariiqo baarlamaanku hadduu dan soomaaliyeed ka shaqaynayo waxa weeye in la tixgeliyo midnimadii ummadda soomaaliyeed wadahadaladii la bilaabo somalilan iyo muxuu ahaa gobollada koofureed waa qodob danba lagama leh waxaan maqli jiray soomaalidu waxay tiraahdaa raas camboon ilaa raas casayr raas camboon raas casayr waa inta talyaaniga way ku jiraan soo qaybtooda waa la siisay maya maya maya maya qaabka hadda loo sameeyey looma siinin maqlaysaa maba laga hadlinba iyaga kow ayaga laftigooda laakiin way ka hadleen somalilan way iska diideen maya waxa maya iyaga iyaga waxaa loo baahan yahay baarlamaanka iyo dowladda talada haysaa inay wado wada hadalkii waa istaagay sidaa la socotid muddo muddo ka hor buu istaagay mogtahay taas waa mid midda labaad arrinta tan ah sidaan u sheegay shanta lakaba oo la marahayo conflictiga iyo waxay dib noogu celinaysaa muxuu ahayto wixii aan soo dhaafnay oo isafgaranwaadkii iyo dhibaatada ahaa puntland iyo dowladda dhexe inay heshiiso anu waa soo dhaweynay hadaanu xisaabtanahay anuu shaksiyanna waa taageersanahay soomaali khilaafkeeda ma rabno laakiin waxaan rabnaa waxaa lagu heshiinayaa in wax soconaya oo dadka soomaaliyeed aan dhib ku celinayn oo ilay nabaro badan baa nagu yaallo aanu soo maray shan iyo labaatan sano meel walba daqar baa nagaga yaallo muxuu ahaa qaar bisko qaarkood aysan biskoon in badan aysan biskoon marka in la daqaniyo kuwaas oo aan dhib horle ku noqono horta ma rabno saddex waxaa la yaab leh dad iyo dal iyo duunyo haraad iyo gaajo iyo abaar iyo colaad isu barkadeen oo aanu ognahay dad badan iyo duunyo badan haraad inay u dhinteen iyo gaajo oo aan laga hadlayno xukun laga hadlayo waxay ku tusinaysaa halkaas dadku inay doonahayaan dad gaarahoo yar inay doonahayaan inay kuraas ku raaxaystaan oo meydka dadka kale xataa hadduu jaranjar u noqdo ay ku fuulaan maqlaysaa halka kan koonfur meesha dalka ugu biyo badan bay ahaan jirtay maalin dhowey sagaal iyo labaatan qof baa ku dhintay gaajo iyo harada ugu dhintay xoolahoodiina waa finish wey dalkao dhan waa sidaas waxa ka hadlaaya waa la socotaa lama rabo emergency baa la rabaa waxaa la rabay hawsha maanta laga hadlo oo soomaaliya ka hadasho dibad iyo gudaba inay ahaato in la mobilize gareeyo ama la dhaqaajiyo awoodda intaan awood leenna oo dhan iyo adduunkaba in halkaa lagu wajahayahay ma jiraan waxaas laxdukana abaarmoog soo maaha taasina waa waa dhaliil kale waxa weeye mucaaradku waxbuu saxaa ummad aan mucaarad lahayn oo xisbiya lahayn meel ma gaarto annagu waxaan ka hadlaynaa wixii fiicanna waa fiican yihiin baan leenahay puntland iyo dowladda dhexe inay heshiisu waa fiicnay laakiin waxaa ka fiicnayd sida sidaan hadda wax loo sameeyey hal nooc in lagu socdo ma maamulada iyo dowladda iyo aad waxaan dad soo magacaabahaya oo waxa waxaynahaya mise qabiil laakiin qabiilkii iyo maamuladii markii layska hor keeno oo laysku qafilo adeer dhib weyn baa ka imanaysa allahna mootiyo dhibtaas waxaan rajaynahayaa xildhibaanada siduu u sheegay xilkooda inay qaataan oo arrintaa saxaan, ay- sooma?
ay saxaan oo ay lafa guraan baan ka rajaynaynaa xildhibaan geedi bismillahi raxmaan raxiim waxaa hadal yar iga raacay xildhibaan bare aadna aan u ictiraafo faahantiisa balse ereyga wuxuu ka yidhi wixii la soo sameeyey ha looga dambeeyo ha lagu ixtiraamo hogaanka maanta soomaaliya ka jira hadday noqon laheyd kan federaalka amba ka maamul goboleeda waxaan weydii lahay saaxiibka xildhibaan cabdibare miyaysan shalay ahayn in iya la isugu tegay ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka iyo tegay puntland markii muddo lagu daalay la yidhi wixii ka soo baxay aamini mayne aamini dowladda ha aamini mayne beesha caalamku waa inoo damaanad qaadaa kuwa heerkaa taagnay ayuu anigu iyo xildhibaanka iyagoo loogu simo waa su-aal anigu aan isweydiinayo inta dhegaysanaysaan udaynaya tan labaad puntland wuu ammaanay waa run puntland waa anigu qof ahaan geedi ahaan runta aad ayaan u ammaanayaa shacabka dega iyo maamulada horey aan iraaho haddaan la isxasayna waa meeshii laakiin tanaa- tanaasul tanaasul haddii la muujiyey meesha oo in la hore loo socdo soo wanaag ma
wixii wanaagha wanaag laagtaa hadda wanaag maahan uga waxaan rabaa in aan idhaaho puntland waxaa kasoo jeeda siyaasiyiin qaaban badan aad hore wadankana hore usoo usoo hogaamiyey la mahadiyey haddana aan rajay doono xilligood inay ka imaan doonaan laakiin tan maanta taagan siyaasaddu sira waxay leedahay majority iyo waxay leedahay minority four point five right or wrong waxaa lagu ahay majority lagu ahay iyagoo minority stigti ku noqdeen ay ku dhigeen four point ay ku dhigeen maartay lagu xuso deegaan lagu soo xulo- lagu soo xulo taas waxaan aaminsanahay inay wax u dhimayso guud ahaan soomaali ahaan qaar ahaan sumcaddii fiicneed ee loo yiqiinay puntland haddaan usoo laabto su-aashii markii hore ku saabsaneeday een, soo xulidda aqalka hoose ee odayaalka koriya aheeday waxaan taa u arkaa inay dabamarsan tahay mahmaahda soomaali amba meelaha qaarkood looga mahmaaho la yidhaaho calooshu waxay ku xanuunsato looma celiyo marka baar dowladda hadda jirta waqtigeeda sii dhammaanaya ayagaa soo xuleen waxayna abuiskareeyaan abay ku gudbeen ay ku gafeen mas-uuliyadda ay lahaayeen waayo beel kastaba waxay kasoo xusheen qofkay iyagu la heshiiyeen kaliya maha cid ay kala tashadeen cid ay waxweydiiyeen male marka waxaa halkaa ku kala dhimatay iska daawal beelabeelay qabiila deegaan u dagaashanay hadda jufo jufadii iyo jirib jiribkii ayaa maanta col col loo yahay waxaa koosgareeyaan waa iyaga waayo iyagoo dadkii beelihii amba jufadii kala tashan yaa dhiseergareeya yaa kuwalafayda ayay beel kastaba ninkii qofkay kala heshiiyeen amba jeebkar ha noqoto amba wax kale ha noqoto ayay soo xuleen haddana hadday weli sii xulayaan waa calool waxa ay ku jirto dib lagu celinayo gudoomiye waxaa la yidhi gobolkii banaadir ama magaaladii muqdisho dadka ka wada dhexaysa ha la yidhi wallaahi horta marka cid kasta een, horta xildhibaan yacquub waxaan leeyahay aada u mahadsan tahay een, Mm.
ra'yigiisu dhiibtay laakiin waxa ag fadhiya waa jawaahir baarqabo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir een, civil society-ga gobolka banaadir aan aniga dadka cod dheer ku doonaya xaquuqda gobolka Een, inta i dhagaysanaysa iyo cid walba een, mas-uuliyadeeda waxa qaaday oo qaadaya oo meesha dhigay een, maamulka hadda jiray intii ka horreysay hadday mar hore ee, doorasho iyo inaan golo deegaan aan maaragtay isa soo doorano la sameeyo in dowladda dhexe ay nagu mat- annagaa idin matalayna markuu leeyahay muxuu igu matalayaa baarlamaankan beeluu kasoo jeedaa een, deegaanuu leeyahay waa xildhibaan laakiin annaga waxaan anigu leeyahay een, cidnana ma mateli karto waxaan nahay gobol stay taagan xaqaan u leenahay waxay gobolada heleen inaan helno waxaan xaq u leenahay inaan isdooranno een, ma aha in annagana lagu matelo Maxaa loo rabaa waa idinla gobolka deganahay banaadir?
weliba waxaan rajaynayaa maxaa loo reebaa isla aqalka baarlamaanka iyo kan prime ministerkii kan madaxweynaha futureka in kire laga qaado oo maamulka gobolka banaadir ay lacagtaas usoo xarooto ayaan anigu rajaynaya insha allah inaan wada degno caasimada oo guriga ummadda soomaaliyeed uu yahay oo aan ku wada noolaano cidna uma diidayno laakiin maqaamka magaalada muqdisho cid la weydiinayo gorgortan ma laha cidna laga sugi maayo waxay waajib ku tahay dadka shacabka ay dhegaysanayo iyo cid walba oo mas-uuli aqoon-yahanadeeda waxaan ugu baaqayaa waad ujeedaan haddii nala matelayo haddaan nala matelayo laakiin habka doorasho No, no.
habka doorashada golaha sanduuqa la dhigayaa annagaa isdooranayno golo deegaanaan samaysanaynaa een, maamulka gobolka banaadirna wuxuu noqon doonaa maamul lamid ah marka xubno gobolada xubno matalow geysanaya alle absolutely doorasho.
golaha sare iyo golaha dhexe labada waa ka qayb geli doonaa Oo.
insha allah waan u dagaalamaynaa waxaan ku dagaalamaynaa qalin qof walba oo muwaadinana in axsaab la sameeyo in maaragta baarlamaan aan ahay la yidhaahdo in la yidhaahdo annagaa idin matelayno annagana lama mateli karno annaga maamul aan nahay barasaabyada imaanayay madaxweynayaasha ah ee barasaabyada u dhigma ayuu la mid yahay madaxweynu noqonaa marka gudoomiyahena gobolka ayaa madaxweyne noo noqon doona marka ma ogolaanayno gobolka banaadir daqligeenna toddobiyo toban degmaan nahay haykalka iyo qaabkii saddex gobol iyo laba gobolba annaga u dhigano marka soomaaliya maanta waxay u baahan tahay samata bixin ay u baahan cabdi barre waxaa jira meelo aan maamullo laga dhisin ee hadda sida hiiraan iyo shabeellada dhexe oo kale weli ma dhisna haddii la gaaro xilliga doorashada dhismihiina aysan dhammaan yaa matalaya ayaga laftigooda horta kuwaas waxa weeye wax- waxa matalaya waxa weeye sida ku qoran een, ama warmurtiyada ku qoran ama dadku si qornay een, waxaa matalahaya beela ay iska soo xuleen baa matalaya horta ku qoran sida baa taas ku qoran oo waxa weeye haddaan meeshii aan maamul u dhisnayn dad matalahaya laga keenaya baa horta baa- baa sida ay mur- murtiyada ku qoran waxyaabaha soomaali isku dirahayana horta ka mid tahay Een, soomaaliya maanta sida jawaar sheegtay oo rag badan sheegay uma baahna maanta xag in wax laisku fiiqfiiqo oo markii doorasha timaado la isxaaqto horta ma fiicna waxaa fiican haddaan maanta soomaaliya sida laysku tanaasulin oo waxaas khaladka la tilmaamay haddaynu maaragtay aynaan inagu sixin oo soomaali ahaan aynan sixin horta cid noo saxaysa male marka waxaan rabaa waxyaabaha khaldan oo maaragtay meesha ku jira dhin kasta ha ahaadeen muxuaha somalilan eh, wadahadalkeeda ha ahaadeen ha ahaadeen sida wax loo maamulayo maaragta hadda wuxu socdan ha ahaadeen haddaan soomaali ahaan inagu aynan xalin oo aynan waxa saxda aynan gaarin oo aynan sal ka gaarin horta waxba inoo sa- inoo suuroobi mahayaan Een, saaxiibka geeda daayo wuxuu yidhi muxuu ahaa een- een, muxuu ahaa hala ixtiraamo mas-uuliyiinta horta waa run qof kastoo mas-uul in la ixtiraamo horta xaqbu horta u leeyahay yacni waxaan ka wada hala ixtiraamo waxaa weeye wixii ay soo saareen in ama lagu mucaarado ama lagu dhaliilo lama gaarin waqtigeedii baarlamaanka hala sugo waqti baarlamaanka hala sugo markii baarlamaanku wax ka qaban waayo ama tii baarlamaanku inta go-aan kaaro ay yidhaahdaan muxuu ahaa baarlamaanka waxaan soo saarnay baarlamaan waxba kama qaban karo markaas waa la dhaliili karaa wax- wax waa laga sheegi karaa horta midaan leeyahay maaragtay ha ha lagu ixtiraamo qofka mas-uuladiisa waa taas ninkaan wa- isagaa meeshii markaa jooga madaxweyne ha ahaado mid maamul goboleed ha ahaado ra-iisul wasaare ha ahaado wixii buu keena wixii u keena maahan aayado qur-aan oo la fulinayo maahan baarlamaan baa la horkeenaya baarlamaanka markuu inta go-aana ka gaaraan oo wixii la keenay waxna laga dhiman waxna lagu daro oo la saxo oo ayagu ay diidaan baa la oran karaa maaragtay mas-uuli daray sameeyeen midda labaad een, puntland waxaan filahayaa runtii inay soomaalino weyn muujisay oo aan u arko inay tahay dowladda k- shacabka keliya oo soomaalinimo lix iyo toban u taagnaa oo intaas laa war wax aan saxan oo wax aan raadin oo soomaali ku dhiirinayay oo arrintan hadda heshiiskii xataa hadda ay gaareen oo garowe had u dambeeyey wa- qoraalkan hadda la qoray boqolkiiba boqolkiiba waxaa kaga jirta umaynahaya toban baa kaga jirta umaynahaya wixii ay gaareen marka waxaas oo dhan waxay u tanaasuleen soomaalinimay u tanaasuleen marka waxaan qabaa sida hadda puntland wax walba u tanaasulay soomaali oo dhina u tanaasulo inteenaan aan isla fadhinaa aynu tanaasul samayno baarlamaanku tanaasul sameeyo hase ahaatee waxaa la samaynayo oo dhan salkeedu wuxuu ku imaanaya yaan laga hordhicin baarlamaankaasaa la horgeynaya baarlamaankaasaa saxaya waxaana filayaa baarlamaanka haddii la gooyo intuu saxo qodobo fiican oo shacab soomaaliyeed ku dirsadaa maamulada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay ku raaci doonaan baan anugu aada u rajaynaya marka wax walba ayaan horta hordhac ayaan laga samayn marka baarlamaanka laga warsugaa leedahay baarlamaanka laga warsugo dhegayste haddii aad nagu soo biirtay hadda waxaan weli dhexda kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegeynay shirkii madasha wadatashiga ee magaalada muqdisho toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey waa tahay barnaamijka ayaan hore usii geli doonaa Een, xildhibaan yacquub markaad fiiriso een, meelaha qaar markaad fiirisid oo horay ama guddi doorasho ayaa horay loo sheegay oo layidhi guddi doorasho ayaa jira Een, waxaa muuqata guddigii doorashada inuu meesha ka baxay qaabkee marka yaa aaba guddigii doorashada baarlamaankan hore waata u ansixiyey waad mahadsan tahay horta guddiga doorashada doorashada aan ka hadlayn waa tee horta laftigeeda guddigeena doorashada hore aan usoo saarnay Een, doorashada u xil saarnaa ama looga talagalay laftigeeda inayn gaarno ay ahayd qof iyo codkiisa tii markii laga soo laabtay oo loo soo laabtay arrimo xeer jijab ah markii loo soo laabtay guddigu meesha waa ka baxaa leedahay guddigu waa jiraa mabda-iyaan meel laga saaray hadda guddigaas ma jiro oo qoraalladan kuma- eh, kuma jiraan guddiga sidiisa ay- ayuu jiraa hore baarlamaan u ansixiyey mid hadda la baabiin kara maaha hase yeeshee
shaqaynaa waa laakiin.
guddiyadan hoose oo farsamo loo sameeyey aa laga yaabaa laftigeeda dowladda dhexe inay wakiil ugu noqdaan sida een, dowlad goboleed guddiyada ka imaanayaan iyo dowladda dhexe guddida ka imaanaya dhowr guddi ayaa jira marka markii laga hadlayo sideedaba doorashada ma sahlan maaha aniga laftanka baarlamaana inaan iska sii joogno waa iska jecleen laakiin markii laga hadlayo arrimaha kala guurka ama doorashada markii laga hadlayo een, qofba si ayuu u arkaa aniga waxaan u arkaa arrintan hadda laga soo gaabiyey oo madaxda dowlad goboleed iyo dowladda dhexe halka ugu dhow oo la aadi karo inay tahay midda saddexaad midda labaadna waxay tahay een, shalay eh, saaxiibka awgeedi hal oday ayaa xildhibaan soo xulay waa run waktigii iyo marxaladda ayay ahayd maanta tii waa ka ballaaran tahay dowlad goboleed ayaa dhisan magaalo madaxdooda ayaa badanaa xur ah shalay xur ma ahayn markaan xildhibaan noqonayn kismaayohan xur ma ahayn baydhowna xur ma ahayn markaan xildhibaan shalay aan noqonayn hadda marka een, meeshii shalay hal oday iyo arrintaas ay joogtay maanta waxaa tagtay konton ama meelahaas ayay tagtay marka haddii haddana shalay halkii oday cadaalad daruhu sameey laleeyahay konton qof hadday wax dooranaysan ay laleeyahay een, ay- ay- oo beelihii ama jifooyinka ay u dhow- u dhan yihiin laakiin isku fikrad ma noqon karaan waay ma isku fikrida yaa- yaaba ku rabo qofka een, qofku qofku rabo ayuu doorana isku fikrida qofkii soo baxa unbaa eh, meesha laga rabaya awalba halka qof waxa looga badiyay ama soddon ama konton loo gaarsay waxay ahayd in waxa inclusive ama loo dhan yahay dadkaas ay ka wada qancaan meesha shalay eh, boqol soddon iyo shan ay ka ahaad dhowr iyo toban kun ay ay dad ay soo doortaan horta muhiimadda laga leeyahay waa taas hadda maanta lama dhihi karo odayaasha shalay ayagaan een, khilaafka eh, qof ay soo saareen maanta keligooda lagu celiyey markii la dhihi lahaa taas in dood laga keeno horta ma- mabdayan taas eh, qodobkaas saas ayaan ayaan u qabaa maanta in kii ka ballaaran yahay oo ka weyn yahay een, aan ugu faahfaahsan yahay waayahay ex xildhibaan geedi markaad fiiriso qaabka wax u socdaan hadda aragtidaada maxaa is leedahay waa waxbaa ku socon karaan intaana taa u gelin waxaan jeclahay weri colaad inaana ka hormariyo kaftan amba erah amba eray laga isticmaalo koonfurta taasoo iyada waxaa layidhi xilli xilliyaha kamid oo hore ayaa waxaa layidhi laba wadaad ayay cid la bari qabto u tageen markaasaa mid kamidana wuxuu ku qaracsan yahay la siiyey midna waa la qariyey markaasaa kii markaa u arkay wuxuu ku qaracsan yahay la siiyey uu yihi allah ilaa meesha wax ka dhacday alla bari fiican ka dhacay kii markaa qaracsan markaas wuxuu yihi adeer hoostaada ka ducay adaa wax fiican lagu siiyee waxaan anigu rabaa aniga waxaan jira cumrigii todobaad sana ku dhawaah waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaa ku nool laba mil two million point five aa ku nool waxba lagama soo qaadin waxaa loo leeyahay waa lagu soo magacaabaya waa cidaa lasoo magacaabaya waa dib baa laga galay marka ciddii wax ka marka waa sugaysa aniga marka waxaan leeyahay een, wadamada lasoo saaray waxaan ku qanci karayo waan isleeyahay qayb ka mida bulshada soomaaliyeed ayay in favor u tahay waxaa ka jira ereyga leeyahay boqolkiiba soddon kuraasta ha la siiyo haweenka soomaaliyeed oo tartami doona ayuu xilliga qaadasho inta kale waxay iga tahay hoosada ka duceey
sakriyahay
may uu sheegay geedi si fiican buu u sheegay anigu waxaan idin leeyahay boqol iyo sagaashan iyo sideed dowladood baa adduunka jirta oo annagu aan ku jiro boqol sagaashan iyo sideed dowladood dowlad qabiil wax ku qaybsataa ma jirto annaga maahane waxaanu od ka nahay Laakiin waqtigaa yeelata.
waxaanu wax la yaab le ka nahay adduunka intiisa kale oo dhan oo toddoba bilyan oo qof ay ku nooshahay ma maqlaysaa wax la yaab la weeyo haddana waa ku faraxsannahay waxaan la midnahay dad diyaarad saaran oo afartan kun oo fuud jooga cirka oo nalkii diyaaraddii ka damay matoorkii damay oo aan ognahay inay dhacayso markaasaan haddana leenahay shaahii iyo kafeegi aawey stewardiska aawey dadkii diyaaradda ka shaqaynayay saasaan la midnahay waxa weeye kow nin xukun hadda haysta ama niman oo rabaa inay ku soo noqdaan horta yaa yidhi ha- ha sheegeen mustaqbilka xukunka sidii loo aadi lahaa arrintan waxaa iskale soo mas-uuliyadda wadanka maanta ayaga ayaga maya raasaas maana raallaaw mas-uuliyaddaada maahan arrintan waxaa iska leh guddi qaran oo madax bannaan oo electoral committee la yidhahdo adduunka dhanna waa sidaas ma maqlaysaa obama hadda isagu ma yeerin karo cidda eh, muxuu ahayto eh, wax dooranaysa ama waxaynaysa halkaasuu fadhiya waana madaxweynihii waddankaas soo waxaa garatay ma annaga waxaan oo dhan calooshay ka raran yihiin markaas haddana waxaa laleeyahay la yaal lays mucaaradeen cabdibarrow walaalow xildhibaan cabdibarrow barlamaanka markaad leedahay ha laga warsugo barlamaanku hadduu shacabkii matalo waxaa la rabaa in waxaan laga doodo oo barlamaanku maqlaan dadka wixiisa ee annagu inta meeshaa yarta ah oo weliba waa ogahayo baabuur baad ku socotaan askari wadato di waxaad ku jirtaan hoteello ma lugeyn kartaano dadka xiriir lama leedin soo waa garatay ma marka ma labadiinaa boqol iyo toddobaatankaasa soomaaliya awa ummadii awa aqoon-yahanadii awa siyaasiyiintii awa ganacsatadii awa gabdhihii dadka inaad codkooda maqashaan oo waxaan waxay ka qabaan maqashaan yaa loo baahan yahay haddaad taangiyaal nagu qabsan lahaydeen sidii dowladdii kacaanka ahayd waa aamusi lahayd oo cidi ma hadli karto aad dihi lahaydeen laakiin annaga taangiyaal naguma haysataan waxa weeye qabaa'il baa la noqday waxaad xoojiseen oo nin muruqyo waaweyn oo balaaya ka dhacday walaalkii yacquub wuxuu yidhi muxuu ahaa afar four point five kaa lagu hayn karaa waqooyi ama ama dowladnimada laguma hayn karo waxaa la xoojiyey oo la kobciyey ninkii mur- ninkii qabiilka la ohan jiray inta isaga la kobcinaya dowladnimadu waa sii baaba'aysaa hadda waxaa la marhayaa in mid yiraahdo eh, eh, eh, anigu iman mahayo anigu waa ka goostay xamar anigu kanaan yeelahaya dowladda ma ictiraafsani madaxweyneyaal siman war baydhabo iyo kismaayo ciidamo ajnabi ah jooga xor maaha xorkaa sheegaysa halkay joogaan dadka madaxweyneyaasha ka ahi in ciidan ku hareeraysan yahin maana ma dhaqaaqi karaan ma- maxaa ummadda benta ugu sheegaynaa waxaa la rabaa ha- hadday rabaan inay wax saxmaan waxa runta aan sheegno marka runtaa laga hadlo haddaan runta laga hadlin waxba sixi maayaan saasaan isaga daba ka wareegaynaa shan iyo labaatankii sano aan iska daba ka wareegaynay shan iyo labaatan kale nagu qaadanaysaa ilaahay ogi Een, gudoomiye jawaahir aan u gudbayaa Een, jawaahir markaad fiiriso qaabka wax u socdaan hadda banaadir lagama hadlin maamulada hadda oo dhismaayo haddii dhismi waayeen qaabkooda ayaga say noqon doonaan ayaga laftigooda mugdi baa ku jira marka walaahi horta een, shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay aadaan uga xumahay waxa dhacaya bayna xayo wa meyd dhexdeeda nolol ma taalo in raggi soomaaliyeed ay noqdaan een, mid wax dhaliilaya iyo mid leh waa qaban doonaa horta waa nasiib darro Een, khaasatan haweenka soomaaliyeed markaad tagtid adduunyada meel walba oo ku dayacanna annagu waxaan rabnaa nidaam qaabku ku imaan lahaana waa rabnaa laakiin eh, waxaan rabaa xildhibaan cabdibare wuxuu yiri eh, waa qabanaynaa hani laga dhursugo waqti waa dhammaada waa times over waxba ma harin Eh, marka ma waqti aan ugu daraynaa oo xildhibaanadan daysanaynaa oo waxaan sii doonaa janis oo aan leenahay bal labaatanka sano oo soo socoto Eh, bal ha keenan afar sano ayaa calaamad su-aal maqaamka eh, sharciga constitutionka qabyada ah oo aan maxkamadda sare la dhisin oo dastuurkii afti aan loo qaadin oo aan dadka federaal la gaarsiinin oo aan magaaladii muqdisho ee lagu noolaay annaguma waxaan nahay warshad wax soo saarta ee u shaqaysa dowladda dhexe oo dhaqaalihii gobolka banaadir iyo meeshii aan sugaynay in maaragtay zaamigii gobolka banaadirna la siiyo oo golaha sare markii la qaybsanayana la siiyo xubnaheenni ayaa hadda kadib baan ka sugaynaa marka oo uu xildhibaanadu noo ballan qaadayaan ay leeyihin waa ka hadli doonaa ma waxaan ka war sugaynaa eh, sida xildhibaan eh, kis- eh, sakariye iyo geedi oo kale oo ayaguna hadda doodaayo oo rabaan inay ayaguna yimaadaan Oo.
qaabka ayaguna shaashada ku imaanlahayeen Leenka oo ku jira.
markaas ayagana ayaga maya tusaalaan ka wadaa maya maya xildhi- xildhibaan waa saas macnaheeda axsaabta dadka ah een waxay joogaan magaalada waxaa dhaca qarax waxaa dhaca dhimasho cidi kama hadasho een maqaamkan waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee dunida meel walba kaga nool baarlamaanka waqtigiisa haddaan fursad ugu darayno waxaa la rabaa shacabka bal inaan ayagana dareensiino aan dhahno ma laba sanaan ugu darnaa ma afar sanaan ugu darnaa oo markaas waxay sheegi doonaan inay axsaabtina dhisaan maamulka gobolka banaadirna maqaamkiisa ay keeni doonaan oo aan waxaan leenaha waa idinka sugaynaa laakiin anigu aragtidaas waa ka duwana Een, axsaabta waxaan leenahay sugta waqtigiina lamaba gaarino waad ujeedaano four point five iyo waxaa loo noqdaa haddeer iyo konton qofood Ah.
waxaan arkaya dad xisaabinaya beeshaba inta dooranaysa lacagta ay ku bixin lahaayeen Mm.
already dadaa koontagaraynayaba Hay.
annagana waxaan la taaganahay xaggee u maraysaan marka anu waxaan rabaa ka gobolka banaadir ahaan inaan isa saarno mas-uuliyad qaabkaan xaqeenna annaga ma aha inaan wax weydiisano in calaamad su-aalna la dhexgeliyana Ah.
gobolku xaq uma laha Eh.
baarlamaanka si xushmad iyo sharaf leh waxaan kaga rajaynaynaa waxyaabaha mistaaga ah inay dib ugu noqdaan kalfadhigii sideedaad waa la galan umalaynaa waaba la xiray soo ma May, waa- Eh, waa- waa- wuu furmay hadduu haddana- furmay waaba xirmaa berri maana saa dambe u xirmayaa Haye.
marka Waa kii waxaan ugu leeyahay eh, gobolka banaadir kulli yoom bukray tiraahdaa carabta Haye.
waxyaabihii aan sugayna kulli yoom bukra ah haddaan ka warsugaynana waa annaga annaga waxaan rabnaa gobolka banaadir oo saamigiisa hela gobolka banaadir oo xaquuqdiisa hela gobolka banaadir oo hooyadii gobolada annaga oo aan hadlin in in miiska la saaro la yidhaahdo waa kuwaan waxiini haddii kale annagu noqon mayno warshad wax soo saarta een, intaasna waa iga kaf aftan ragga soomaaliyeedow annaga soddonka meeshana loo dhigay xataa kalsooni kuma qabno oo macnaha waxaa leedahay laftirkeedana ogeyn ma cadda meeshay ku wajahan tahay Hay.
in oday loo dhiibi doono iyo in in in gobolada ma- madaxweynayaasha la sheegay loo dhiibayo intaba ma naqaano Hay.
marka waxaan leeyahay shacabka ku dhaqan caasimadda midaan leeyahay gobolka banaadir dadka aqoon-yahanadooda waa in- inay ayagu istaagaan xaquuqda gobolkan banaadir bara saabka iyo maamulka gobolka banaadir aniguna aan ka mid ahayna waxaana laga rabaa meeshaan ku fur lahayn inaan caddayno oo gobolkan meeshii la geyn doona oo ma ah- dhacayso haweenka hadashaa ma soo dhacayso ma?
hooyada qaraxa Way.
ku dhimanaysa ee dhaqaalaha laga soo qaadayo dakhliga go- gobolka inaan ku shubno koontada dowladda boqolkiiba sideetan iyo shan haddana inaan waxayna weyno cidna kama yeelayno baarlamaanka wakiilu naga yahay ha saaran xaquuqda gobolka banaadir meel waa waayahay n n su-aasha ugu dambeysa si isku mid ah aan idin weydiinaya n muddada hartay markii la fiiriyo oo howluhu ama ay ku ay u socdaan qaabka doorasho ma la dhihi karaa n ama maaragtay waktigii xilligiisii oo aada maaragtay gawaabsina uu yahay haddii waxaan socdo ay dhici waayaan xataa baarlamaankii howlihiisa uu soo saari waayo sidee noqonaysaa doorashadii laga doonaya wadanka inay ka dhacdo Een, xildhibaan yacquub aan ku bilaabaya waad mahadsan tahay een, saaxiibaday dhammaan waad waa idin salaamay Een, waktiga harsan aad ayuu u yaryahay waana ballaaran yahay haddii oo loo baahdo in la shaqeeyo an waxaan qabaa waktiga harsan doorashooyinka waa la samayn karaa
Haddii- haddii dhici weyso Een, hadday dhici weyso waa nasiib darro waxay noqonaysaa mid hadda si saaxiibada ay sheegeen dad kale inay soo farageliyaan marka si aan horeyba saaxiibaday qaar u sheegeen aan isu tanaasulno qodobada ka soo baxay madasha Een, runtii boqolkiiba een, lixdan wax la qaadan kara ayay u badan yihiin anta dhiman in laga saxo waktigeed iyo doorashada aan maalin lagu darin haddaad een, la rabo in dhibaatada sii socoto in soo yaraato hoogaa waktigeeda ay shalay meesha aan joogno maanta ma joogno meesha aan ka hadlayno maanta waa s y l shalay doorashadii horumarkay dhacaysay aniga waxaan eh, dhaarta waxaan ku galnay eelboorka banaankiisa marka soomaalida ma xisaabiso waxyaabihii ay soo martay wanaagga hadda eh, sa- eh, walaasha ay ka hadlayso gobolka banaadir ee duruufaha uu soo maray iyo maanta meesha uu marayo laftigiisa iyo horumarka uu gaaray iyo oo dhismaha iyo maamulka intuu gaaray afar sano ka hor ama saddex sano ka hor ma jirin marka dadka waa inay xisaabiyaan soomaalida ma taqaano waxyaaba ay soo dhaaftay wax badan ayaa la qabtay baarlamaanka shuruuc badan ayuu dejiyey sharci badan caalami ah ayuu sameeyey baarlamaankan hadda jira Een, baarlamaanka kale imaan doona ayuu sii dhammaystiri doona waxyaabaha hadda harsanna marka waqti dheeraysi macno badan ma sameynayso aniga waxaan soo jeedinayaa Aye.
dadka saaxiibaday iyo xisbiyada inay taageeraan isbedelkan sida hadda u socdo beritow si looga baxo meesha fursadaha hadda meesha afar qof marka shan adigu qof- rajadaadu waxaas leedahay howlahan in intaa waktiga la gaarin boqolkiiba boqol aada ugu kalsoona xildhibaan een, een, ex eh, xildhibaan geedi hay oo bismillahi raxmaan raxiim su-aashaadii weydiisay aniga jawaabadu way- way la fududahay waxay tahay een, tii alla meelay taalla oo ilaahay wuxuu doono samayn karaa balse saddex sano iyo sideed bilood waxay qabsoomi waayaan bay qaban waayeen hadday xukuumad yihiin hadday baarlamaan yihiin afar bilood inayna ku qabsoomayn ambay qaban doonin ayaan anugu aaminsanahay midda kale waxaan fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan jeclaan lahay inkastoo guddoomiye jawahar uu tiri een, waxaad u- qadhi u tihiin xilliga dambe waxaan horta hortaada kuu sheegayaa baarqab inaana diyaar u ahayn tarim soo socdana inaad xil qabto laakiin aniga da-dan ku jira waxaan advocate u ahaan babakooto ahay waxa jeelalka waxa jeelalka ku jira ee dhalinyarada soomaaliyeed odayaasha amba ee haweenka soomaaliyeed barafka Nor- north america iyo yurub jooga waxaanu advocate u ahay kuwa intay ka quusteen soomaaliya hogaankeeda badaha isku tuuraya iyo badahu liqayaan waxaan advocate u ahay kuwa jooga qaxootiga ee bulsho kuwa jira marka waxaanu jeclaan lahay waxaan mararka qaarkood ka maqlaa kuwa maanta rasiibka u yeeshay hogaanka dalka noqdaan haddii noqon lahayd federaal dowladda federaalka amba maamul goboleeda oo dhahaya wararku haddaana waxaan anugu aan raban laysiin waan goosanayaa waxaan idiin sheegayaa idin leehay ereyga lagu yidhaha af ingiriisi shape to you waayo hal xilli siisan haddii roobku daaho waxaa leeyahay war abaaraa dhacehna biyanala soo gaadha biyadaami keena war baad keena marka labay toban milyan cidna ka yeeli mayso ayaan saddex iyo afar iyo shan cala samaysanaynaa adduunku naga yeeli maayo ee adduunka kan hadda nagu haya waxaan leeyahay life supportka nagu haya neefta nagu haya wax macquula ha la yimaado marka adigu rajadaadu waktiga doorashada waxaa leedahay ku kuma muuqato mugdiga ku jira taa waxaan kugu hormariyey saddex sano iyo sideed bilood wax ku qabsoon waaye adeer afar bilood ku qabsoomayso waayahay sakriya
waxa weeye anigu waan sheegay nidaamkan hadda socda oo la soo saaray haddii aan wax laga bedelin ama barlamaanku uusan sidii cabdibarre u sheegan yacquub uusan xilkiisa la wareegin anigu waxaan jeclaan lahaa inuusan dhicinba sababta waxa weeye dagaal iyo dhib ayaa imanahaya yaan ujeedaa anu conflict baan arkaa waxaan arkaa in loo dhoofiyey degmooyinkii iyo tuulooyinkii in birtu qoydo oo dad wada dhashay oo ehela ay islaayaan waxaadna moodaa waagii labadii kun iyo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii baa waxaa la yidhi doorasho hal galo marka seejooyin baa la sameeyey markaas anu dalka waa joogay waa imid marka waa laga shirba waxaa la yidhi marka madaxweynihii baa soo baxay maxamed saadil cidda tabase ma jirin moogta marka shirib baa laga tiriyo waxaa la yidhi nin dooran doorta xaw tireen dadkana xaw dambaajiseen maqlaysaa taasaa dhici doonta waa qodob dadkii looma geeyo ha haddana sidii laftigeedii yaa lagu wadaa waxaa loo baahan yahay dadka horta waxaa biskoodsiiyey shan iyo labaatanka sano waqtigaa biskoodsiiyey hogaanna biskoodsiiyo oo nadhaya ma aanan helin waqtigaanmuuqda hadday dhacdana dhib inay dhacayso haddaysan dhicinna dad badan ay ku farxayaan inaysan dhicin oo hadda maamulka hayo
haddii ay keeni weydo xukuumaddu oo la arko doorasho inay dhicaynin oo dad maxaa waxaan u dhici waayaan horta doorasho waa dhacaysaa si ay ku dhacdaba arrintaas doorashadu qaabkii u dhici doonto iyo haddii waxa yani wixii lagama gaarika ay tahayna go-aanka u dambeeya waxa iskale dalku baarlamaan buu leeyahay federaal oo ku meel gaaruu leeyahay oo caalamku aqoonsan yahay go-aanka u dambeeya baarlamaanka qaadan doona doorashana waa dhacaysaa si kasta ay ku dhacdo ilaahayna naguma keeno burbur iyo dhibaato inaan anagu isdila ilaahay naguma keeno
dhegaystayaal intaa haynoo jooga barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan cabdi barre yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soomaaliya sidoo kale xildhibaan yacquub cali maxamed waa mudane ka tirsan isaguna baarlamanka soomaaliya guddoomiye jawaahir maxamuud baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo maxamuud geedi hilowle oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii soomaaliya iyo sakariye xaaji maxamuud cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna soo qabtay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo barnaamijkii faaqidaadka toddobaadka inala socodsiinaya dhegaystayaal waxa ay naga xasuusina in labada qaybood ee barnaamijkaasi oo dhammaystiran aad ka dhagaysan doontaan boggeenna internetka ciwaankiisu yahay v o a somaly com haatana falastiin axmed iiman oo dhinacayga midig fadhid ah ayaan ka codsanayaa in qodobadii warka ugu door corona ay inoogu celiso hay falastiin mahadsaned cumar musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ee kalaha mudanaha ka tirsan sanadka barney sanders ee laga soo doortay gobolka fairmont iyo xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa xalaydoodii ay ku dhex martay magaalada new york ka hor inta aanay gobolkaasi toddobaadka soo socda ka dhicin tartanka hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga labada mas-uul ayaa hadalla ad adag isweydaarsaday xogayaha arrimaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carterna waxa uu haatan booqanayaa markab kuwa dagaalka ah oo uu leeyahay maraykanka oo ku sugan badda koofureed ee shiinaha isagoo markaasi carabka ku adkeyn doona ballanqaadka maraykanka ee ammaanka mandiqadda iyadoo muran uu u dhexeeyo shiinaha iyo dalal dhowr ah oo ay daris yihiin kuuriyada waqooyina maanta waxa ay ku guuldarraysatay inay tijaabiso gantaal nooca ridada dhexe ah waxaana dadka siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan inaanay taasi ka dhigaynin wejigabax soo food saara awoodda milatari ee dalkaasi hase ahaatee ay qayb ka tahay xilliyada lagu howlan yahay horumarinta hubka waxgumaada
aad ayuu mahadsantay falastiin axmed iiman haatana dhegeystayaal aynu jaleecno kaalintii sugaanta
cumar muusigaasi sidaaad ku maqlaysa waa heystii nairuus waxaase ku luuqaynaysa fanaanada faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq
waa hagaag dhegaystayaal intaa ayuu wakhtigu inagu sumay halkani waa v o a waa cumar xasan iyo falastiin axmed iiman oo idin leh codka faadimo cabdilaahi kaahin maadeeq iyo heestii nayruus ayaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.